fa ilaahay aan laysa yaqacu inaanu dhacaynin inaanu dhacaynin uu ilaahay og yahay saas uu yahay qad imtanaca mustaxiil noqday ligayri cilmi illaahi ogaalka ilaahay waxaan ahayn mustaxiilu noqday oo mustaxiilun caadatan noqday ama mustaxiilun caadatan wa caqlan labadaba markaa mustaxiilu noqday ogaalka uu ilaahay og yahay ligayri cilmi illaahi ogaalka uu ilaahay og yahay waxaan ahayn mustaxiilu noqday ogaalka uu og yahay an laysa yaqacu inaanu dhacaynin markaa cilma bay ku tacalluqda walaysa waaqican ma ahan mid dhacaya ida istaxaala hadduu mustaxiil noqdo ligayri cilmi rabbina cilmiga yani ogaalka rabbigeen waxa aan ahayn hadduu mustaxiil u noqdo oo sabab kale uu mustaxiil u noqdo dhici maayo yani rabbigeenaas tacaala koreeye wama wujuudu waajibin qad uطliqa bihi wujubuhu bihi taxaqaqa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka llah rab lcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed qala lmusanif raximah llah وma وuجوd waaجiب qad أطلقa bh وuجوbه bه تaxaqqa وma ay wاldي kii وuجوdu waaجibin waaجib markaa jiritaankii waajibkaasoo qad uطliqa la iطlaaqay bihi kaas ay ku sugnaatay yaعni kaa ay ku sugnaatay ama kaa ay ku jirtay wujuubuhu waajibnimadiisa kaasi waajibayo bihi isaga uu ku waajibayo taxaqaqa waa xaqiiqowday ama taxuqiqa waa markaa la xaqiiqsaday taxaqaqa haddii loo dabdiyana waxay noqonaysaa waa xaqiiqowday ay xasalat xaqiiqatuhu macnahaas bay u dhacaysaa watawqu markaa yacni awooddu sharطun lilwujuubi sharطun shardi weeye shardigaasoo lilwujuubi waajibnimada u sugnaaday oo yucrafu la garanayo in kaana bilmuxaali laa yukallifu in kaana waa hadduu yahay bilmuxaali wax mustaxiila laa yukallifu bilmuxaali yacni midaan ku kallifayn wax mustaxiila aan waxba ku kallifayn waa hadduu ilaahay yahay oo waxa weeye yacni qudro addoonku awoodayo loo shardinayo yacni daaqadu waxay noqonaysaa shardi bay noqonaysaa laakiin haddii lagu socdo ra'yiga shaadka ee odhanaya waxyaalaha mustaxiilaadka ee daatadiisa mustaxiilka waa waa ku kallifi karaa haddii sidaas la yidhaahdo yacni daaqa looma shardinayo ka cilmina alwuduu'a shardan fii ada fardin faamrunaa bihi bacdu bada mas'alada koowaad ee uu kaga warramay waxay tahay waxaa la yidhahdo alwaajib almutlaq waajibka mutlaqa ah wixii markaa yacni uu u baahan yahay samaynta la samaynayo waajibkaasi uu u baahan yahay waxay noqonaysaa in la sameeyaa waajib bay noqonaysaa oo misaalkana wuxuu ku keeni doonaa abyaadda soo socota ayuu ku tusaalayn doonaa waajibkii waxaa loo qaybiyey waajib mutlaqa iyo waajib muqayada waajib mutlaqa waxaa la tilmaamayaa waa waajibkii sugnaaday ee qofka markaa saaraa ee ku waajibay wixii uu keensanayo in markaa uu la yimaado ay markaa yani keensanayso waajibnimadaasi ay keensan waajibka gudashadiisu ay keensanayso iyaduna waxay noqonaysaa waajib waxay marka macnaheedu tahay qaacidaday culammadu sheegaan maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib yacni waxaan waajibku dhammaystirmaynin bimacnaa aanu suuroobi karin baa looga jeedaa tamaamka halkaa lagama tilmaamayo kamaal loogama jeedo laakiin tamaamka waxaa looga jeedaa sixa iyo wujuud baa laga tilmaamaya maa laa yatimu waxaanu suuroobaynin yani maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi in isaga lala yimaado mooyaane waajibkii in lagu qumaa waxaanay suuroobaynin yani waxay noqonaysaa in isaga lala yimaado mooyaane wuxuu noqonayaa isaga in lala yimaadaa waajib maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahu waajib qaacidadaas weeyaan si kale waxay ula micno tahay alwasaa'ilu laha axkaamu alghaayaat yacni wasaaishu axkaamta maqaasidda ama haayooyinka ayay markaa leedahay marka qaacidada sidaynu arki doonno yacni khilaaf baa ku sugan laakiin jamaahiiru ahlilcilmi ayaa qaacidada ku tegey daa'ifo ahlucilmiga ka midoo qaacidadaa khilaafsanna waa jiraan laakiin waxa weeye shaygii sabab uu u noqonayo ciddii qabtay oo jamaahiirta ah qaacidadaas qabta maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun waxay waajibinayaan wixii asbaaba ama shuruud ah ee aan waajibkaa loo loo samayn karaynin ilaa lala yimaadaa waxay leeyihiin binafsi daliili waajib daliilka markaa waajibkaa waajibiyey lafteeday ku waajibtay oo isaguna waa ku tusiyey isaguna waa ku tusiyey sidaas iyadaabay markaa leeyihin oo maalan marka yacnii salaad lagu faral yeelay aqiimu salaa waxyaalaha ay koobsanaysa waxaa ka mida soo weysaysta si aad salaadda u tukataan marka waxa weeye daliil kale iyadoo ay leedahay ayaa haddana daliilkan aqiimu salaana laga qaadanayaa inuu isaguna waajibiyey weysadii oo ku waajibiyey istilzaam uu laasimsanayo uu sidaas markaa ku waajibiyey sidaasaa markaa looga qaadanaya wamaa wujuudu waajibin wixii waajib jiritaankii waajibkaasoo qad udliqa la ilaaqay bihi isaga ay ku jirto bimacnaa jiritaankiisu isaga uu ku xidhan yahay wujuubuhu waajibnimadiisa bihi isaga uu ku waajibay taxaqaqa wuu xaqiiqoobay waxaas yacni xaqiiqadiisii baa xasishay masalada labaad ee uu baydkan inoogu sheegay waxay tahay watawqu shartun lilujuubi yucrafu ee yacnii daaqada ama awooddu shardi takliifka ma u tahay mise uma aha mar hore uu inoo soo sheegay in waxa weeye awooddu shardi inay waajibnimada u tahay kitaabka awalkiisi baynu ku soo aragnay halkanna khilaaf buu markaa yacni soo celinayaayo wajuwiza atakliifu bilmuxaali waa inagii shalay markaa joognay baydkaas oo culammada qaarkood ay yidhaahdeen jawaaska caqligaa waxa bannaan wax kastoo mustaxiilah in waxa weeye ilaahay cid uu ku kellifaa waa suurtoobi kartaa ha ahaado wax daatadiisa mustaxiil u noqday amaba ha ahaado wax daatadiisa aan mustaxiil u ahayne ligayrihi mustaxiil u noqday kuu doonaba ha noqdee markaasaynu tilmaannay sawaabku waxa uu yahay iyadoo culammada yacni qabtaa yacni xaal kastaba waa bannaan yahay takliifka mustaxiil la isku kellifaa ay leeyihiin waxa dhacay oo keliya nooc daatadiisa mumkin u ahaa iyo suuragal laakiin mustaxiil u noqday ilaahay cilmigiisa oo ku tacalluqay khilaafkeeda sidaasi khilaafsan inay dhacayso ku tacalluqay noocaasoo keliyaa dhacday bay yidhaahdeen oo waxa weeye dadkao dhan ilaahay iimaan buu ku kallifay waxaanuu ogaa inaan badankoodu gaalnimo inay ku dhimanayaan oo gaaladu markaysagaa gaalnimada ay ku dhimanayaan rabbiyada uu og yahay ayaa haddana oo aynay dhici karin sida uu ilaahay og yahay si khilaafsan inay dhacdo aynay suuroobi karin ayaa haddana uu ilaahay yacni ku kallifay inay iimaan la yimaadaan marka waxa weeye noocaasoo keliyaa dhacay bay leeyihiin laakiin waxa kale ma dhicin bay leeyihiinoo waaqic ma aha bacdi adigu ku tegey waa dhaceen waa jiraan oo qolo jabariyada ah iyo qolyo kale oo raacay oo iyagu ku tegay oo yidhi waana dhacday waana bannaan tahay waana dhacday oo waxyaalo daatadiisa mustaxiil u ah baa ilaahay markaa khalqiga ku kallifay sidaas qaar yidhi waa jiraan laakiin waxa weeye qowlkaas yacni lama soo dhowaynayo waana qowl markaysagaa firaqa lunsan yacni ka caanbaxday oo qolyaha markaa jabariyada la yidhaahdo iyo kuwaas ayaa ra'yigaa ku tegay markaa ra'yi cibrale ma aha sidaas aawadeed ayaan kutubta markaa sida badan aynay soo naqlin oo khilaafa ictibaarinayaan ayaanu agtooda ka ahayn marka haddaanu ilaahay mustaxiil wax daatadiisa u ah aanu ilaahay cidnaba ku kallifaynin yacni daaqadu waxay noqonaysaa shardi bay wujuubka u tahay waana saasuu inoo sheego shardi bay u tahay mustaxiilkana wixii daatadiisa u ah ama wixii aan ahayn cilmiga ilaahay oo ku tacalluqay khilaafkeeda aan mustaxiil u noqonay si kale u noqday yacni mana dhicin mana bannaana inayna dhicinna waa laysla ogol yahay cidda sunno u abtirsato oo dhan ayaa isla ogol yacni markaa dhammaantood baa isla ogol inayna dhicinna waa sida raajix ah watawqu awooddu shartun shardi weeye lilwujuubi waajibnimada u sugnaaday yucrafu waa la garanaya in kaana waa hadduu yahay in yani la yidhaahdo shartun oo yucrafu lilwujuubi saa la yidhahda qudhada waa suuroobi karta in kaana waa hadduu yahay bilmuxaali wax mustaxiila laa yukallifu midaan ku kallifaynin ilaahay bilmuxaali wax mustaxiila midaan ku kallifayn waa hadduu yahay ayaa marka waxa weeye daaqada iyo awooddu shardi waajibnimada u ahaatay ka cilmina alwuduu'a ka cilmina yacni markaa waxa weeye waa sida ogaalkeenna alwuduu'a waysada aynu ogaanay oo kale wey waxa maqduurkee la awoodi karuu inoo misaalinaya markaasuu leeyahay ka maqduurka la awoodi karaa yacni ka cilmina waa sida ogaalkeenna alwuduu'a waysada la ogaado shardan shardinimo lagu ogaado fii adaa'i fardin fii adaa fardin faral gudashadiisa ay shardi inay u tahay lagu ogaado fa amrunaa amarkeenna ee innaga layna amray bihi isaga layna amray bacdu bada yacni markaa taas dabadeed ayay markaa muuqatay bimacnaa waxa uu inoo tilmaamayaa salaadda markii laynagu waajibiyey oo haddana aynu ogaanay oo xagga sharciga aynu ka ogaanay waysadu inay shardi salaada u tahay idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum markaynu shardigaa ogaanay dabadeed ayaa waxay noqonaysaa inaynu amarkaa qaadanno inaynu weysaysanno oo aynu salaaddii weysaysanno laakiin haddaan amarkaasi soo aroori lahayn shardinimada faa'iidaynaya idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum haddaynay soo aroori lahayn marka laynagu yidhaahdo aqiimu salaa waxay markaa yani aynu ka fahmi lahayn oo aynu u qaadan lahayn bes salaad inaynu gallo aynu wayse laynaga baahnay laakiin wayse in layna markaa layna amrayo waxaynu markaa ka qaadanay oo aynu ka garannay yani markaa sharciga xaggiisa oo maadaama sharti sharciga ay tahay caqliga iyo caadada xaggeeda wax laga qaadan kara ma aha ee waa arrin lagala kulmay aynu ka qaadanay xaggi yani xaggii sharcigaaynu ka ogaanay ogaanshaha sharciga aynu ka ogaanay ayaynu markaa u qaadanaynaa amar markaa inay tahay isla salaaddii markaa wax ku tacalluqa layna amray oo la'aanteed salaadii ayna inoo suuroobayn oo aynaan iska tukanayn marka laynagu yidhaahdo tukada aynaan salaaddii iska gelayn ilaa aynu soo weysaysano ka cilmina yacnii shardiga markaa maqduurkaynu awoodi karro waxa uu ahaaday oo kale ka cilmina waa sida ogaalkeenna alwuduu'a waysada aynu ogaanno shardan yacni shardinimo aynu ogaano fii adaa'i fii adaa fardin ay fii adaa'i fardin faral gudashadii inay markaa shardi u tahay aynu ogaano fa amrunaa amarkeenna innaga layna amray bihi isaga layna amray bacdu yacni markaa taas dabadeed ogaanshaha sharciga aynu ka ogaanay dabadeedu badaa muuqday shuruudana sideeda waxaa loo qaybiyaa saynu hore usoo aragnay yacni shardu wujuub iyo shardu sixa loo qaybiyaa yacni shardu wujuub iyo shardu sixo ayaa loo qaybiyaa wixii markaa shardu wujuub wixii ah oo yacnii aan waajibnimadiiba sugnaanaynin ilaa ay timaaddo innagu inaynu xasilinno yacni markaa mid layna amray ma aha sida beytkaa hore qudhiisa laga dareemi karo oo daaqadaa shardi wujuubka u ah maadaama la yidhi shardigii waxa weeye ka baxsan yacni awooddeenna ee shardu wujuub isagu noqonaya ma soo gudagelayo sida uu ku sheegi doono wamaa wujuubuhu bihi lam yajibi fii ra'yi malikin wa kulli madhabi laftiisa beytkaa waa ku keeni doonaa oo waxa uu tilmaamayaa yani markaa waxyaalaha shardu wujuubka in la xasiliyaa inayna waajib ahayn ee shardu sixo wixii ah inaynu xasilinaa waajib baynagu tahay wa bacdu dilkhulfi bar yacni khilaaf u saaxiiba oo madhabta maalikiya khilaafay nafaahu waa diiday mutlaqan xaaluu yahay markaa miduu idlaaqay uu yahay xaaluu ilaaqay oo uu yidhi waxaasi sabab ha ahaado shardi ha ahaado yacni wuxuu doonaba ha noqdo waalbacdu bacdi culammada ka midina duu ra'yayni qad tafaraqa duu ra'yayni yacni markaa duu ra'yayni laba ra'yi isagoo u saaxiiba ayuu qad tafaraqa markaa kala tegey bacdigaasi oo qaarba markaa ra'yi ay mareen waxa uu inoo tilmaamayaa qaacidadaas maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun yacni khilaafkii ku sugnaa buu ishaarayaa oo saynu soo tilmaanay jamaahiirtaa qabta marka bacdi culammada ka mida oo madhabta markaa maalikiye khilaafay ayaa waxay yidhaahdeen maya mutlaq ahaanba yacni marka waxa weeye ma aha shayga waajibka ah ee mutlaqa ahi miduu keensanayo ashyaa kale inuu waajibkaa laftiisa uu ku waajibay waayo asalkii inoo sheegay daliilkaasi daliilkii inoo sheegay inuu waajibkaa mutlaqii waajibayo yacni waxyaalaha wasaa'isha u ah ama shuruudda u ah ama asbaabta u ah inay waajib tahay wuu ka aamusay mar hadduu ka aamusayna inagu ma odhan karro yacni isla yacni daliilkaasay ku waajibtay ma odhan karro haddii deliil kale loo helo daliilkaa kale loo helay ku waajibtay haddaan deliil kale loo helinna yacni marka maba waajibayso sidaas iyadaabaa markaa bacdi yidhaahdeen oo ay yidhahdeen markaysaga waxaan markaa asaalatan ba kuma tusin qolyaha sidaas ku tegeyna waxaa ka mid a culamada markaysaga yani dambe ee muta'ahiriinta yani sheikha la yidhahdo maxamed ibn ismaaciil asancaani saaxibu subul salaam kitaabkiisa markaa yani usuul fiqiga ee la yidhahdo ijaabat saa'il yani markaa kitaabkaas ayuu markaa ku tilmaamaya wuxuu odhanayaa mas'aladani way iska dheeraatay buu odhanayaa yani taalat min hayri taa'il yani faa'iide la'aanteed bay markaysagaa iska dheeraatay masalada ku saabsan maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibunna yacni shayga la doonayo waajibka mutlaqa in lagu waajibiyo ilaaba ilaa waa inuu yahay shay daliil leh shay daliil leh waa inuu yahay haddaanu daliil lahayn yacni innaba markaysaga waxaan markaa waajibkaa lagama qaadanayo mutlaqa buu ku waajibaya laga qaadan maayo daliil maadaama uu leeyahay uma baahnin buu odhanayaa markaa inaynaano asalku waa ina tusiye oo wuxuu leeyahay waa daliil haddiiba laga soo qaado inuu daliil ay noqoto waa daliil aada u daciifa oo adcafu dilaalaat markaa ah noocaas oo kale ayuu iska noqon karaa noocaana markaysagaa xaajo looma qabo iyadoo daliil ka xoog badani marka uu joogo marka meeshii daliil aanu jooginna yacni markaa ma aha miday keensanayso waajib inay tahay shay kastoo laynagu yidhaahdo waxaan waa sabab ama waa shardi sixo laynagu yidhaahdo wuxuu leeyahay daliil buu leeyahay daliilkaa uu leeyahay bay laga qaatay buu odhanayaa ee waxa weeye yacni markaa ma aha mid tan looga baahan yahay sidaan tayamum iyo gegebaysi loogu baahanaynin iyadoo biyo aad haysato oo aan markaa yacni inaad gegebaysato aanad ugu baahanayn ayaa markaa dilaaladan daciifada ah in la cuskadaana aan markaa loogu baahanaynin macno noocaasa ayuu markaysaga waxaan markaa ku nuxnuxsanaya ijaabatu saa'ilka yacni kitaabkiisa usuulka la yidhaahdo ee uu marka hore nadmiyey yacni markii dambena uu sharxay kitaabkaasuu markaa saas yadaa ku tilmaamay aaduu kutub hore oo markaysa waxaan markaa usuuloo koley laga duubay waxaan tilmaamay in yacni matniga kitaabka inaanu isagu lahayn laakiin wahmi baa taas igu dhacay oo markaysagaa qalad bay ahayd sawaabkuna waxa weeye yacni kitaab usuul oo sheikh hore qoray oo kaafil la yidhaahdo ayuu kitaabkiibuu nadmiyey oo isaga ayaa gabay u rogay kitaabku nasar buu ahaa dabeedna gabay buu sancaani u rogay sancaani markuu gabay u rogay ayuu gabaygii sharxay yani markaa gabaygii ayuu sharxay markaa matniga iyo sharaxaba isagaa leh laakiin nasarka waxa weeye uu ka soo jeedo ee laga nadmiyey kaasaanu lahayn markaa taasna waa tanbiihaas weeye bacdi kaleo culammada ka mida masalada way kala saareen oo waxay yidhahdeen ma wuxuu shardi caqliga ahay mise shardi caadiya ahaa mise shardi markaa sharciga ahaa hadduu shardi sharciya yahay waxaa la odhanayaa waxa weeye maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun laakiin hadduu shardi caadada xaggeeda lagu ogaaday hadduu yahay ama shardi xagga caqliga laga gartay hadduu yahay yacni qaacidada lagama dariishanayo bacdi kalena saasay u kala qaadeen oo waxay kala saareen yacni markaa shardigii sharciga ahaa iyo shuruudii kale imaam alxaramayn baa ku tegey siduu markaysagaa shaarixuba soo naqlinayo oo imaam alxaramayn wuxuu odhanayaa innahu yajibu in kaana shartan sharciyan kaalwuduu'i liلsalaa laa caqliyan ka tarki didi اlwaajibi aw caadiyan ka gusli juzءin min alra'si ligusli اlwajhi falaa yajibu biwujuubi mashruuطihi yani markaa taasaas yadaa markaa ayuu odhanaya sheikhu marka dambe ee shaarixi wuxuu ku soo gooyey oo ah markaa sheikha kitaabka taam yeelay shanqiidi ma ahe ardaygiisii oo kitaabka taam yeelay waxa uu yidhi qultu waalkhilaafu fi hadihi almas'alati shabiihun billafdiyi lianna alijmaca cala annahu idaa wajaba almusababu wajaba asabab lakin wujubuhu cinda albacdi mutalaqan min siiqati alamri bilmusabab wa cinda albacdi min dalaalati asiiqati wa cinda albacdi min daliilin khaarijiyin marka masalada khilaafka ku sugani waa khilaaf lafdi ah ayuu markaa tilmaamaya oo waxaan daliilba lahayn yacni marka horeba qaacidada markaa laguma waajibiyo laakiin waxa weeye wax daliil leh ayaa qaar bas meel ay yidhahdeen waa ka qaadanaynaa qaarna ay leeyihin daliilka khaarijigaanu ka qaadanaynaa qaarkoodna ay leeyihiin siiqadan markaa waajibisay waajibka mutlaqa ayaanu ka faa'iidaysanaynaa markaa khilaafku wuxuu iska noqonayaa khilaaf yacni markaa lafdi ah ayuu markaa iska noqonayaa sidaas yadaa buu yidhi marka calaa kulli xaal khilaafkaas baa markaa ku sugan masalada yacni dilaalatu iltizaam oo laga qaatay mooyaane daliil kale oo gaar ah ma laha laakiin waa laasimsanayaa un baa la yidhi oo shaygii waajibkee mutlaqa ah baan lala iman karaynin haddii aan isaga la samaynin marka halkaas iyadaa baa la yidhi waa laasimsanaya saasaa looga faa'iidaystay saas aawadeed bacdu ahlicilmi ay yidhaahdeen wax daliila qaacidadani ma laha ay saas iyadaa yidhaahdeen wa bacdu dilqulfi bacdi khilaaf u saaxiib oo madhabta maalik khilaafsani nafaahu waa nafiyey mutlaqan xaaluu yahay mid u idlaaqay oo aanu shardi iyo sabab midnaba kala saarin oo waxay yidhaahdeen waajibka mutlaqa ah kuma waajibayo wasaa'ishiisa iyo asbaabtiisa iyo shuruudiisu ee deliil kale uun haddii loo helo ayuunbaa waxaasi ku waajibayaan walbacdu bacdi markaa waxaa weeye kale culammada ka midana duu ra'yeyni laba ra'yi isagoo u saaxiiba ayuu qad tafaraqa marka kala tegey oo qaarna marka ay yidhaahdeen sababta iyo markaysagaa shardiga ayaanu kala saaraynaa waa halkan laba ra'yi baa ku sugan yacni duu ra'yeyni markuu yidhi qolo waynu sheegno waa qolado tihi markaysagaa shardigu hadduu sharci yahay aa lagu waajibiyo daliilka asalka u daliilka ah waajibka markaa mutlaqa u daliilka ah qolo waa qoladaas qolada kalena waxay yidhaahdeen sababta iyo shardiga ha la kala saaro hadduu sabab yahay waa ku waajibayaa laakiin hadduu shardi yahay maya waxayna u cuskadeen sababtu musababka way kaga xidhnaansho badan tahay shardiga mashruudkiisa oo sida shardigu mashruudkiisa xagga wujuudka kaga xidhan yahay waxa ka adag sida sababtu xagga jiritaanka musababka ay ugu xidhan tahay baa ka adag markaa sabab ha lagu waajibiyo laakiin shardi aan lagu waajibin bay qolo kalena yidhahdeen markaa saddex ra'yi oo markaa yacni labana tafsiiliyeen midna iطlaaqa baa u diiday saddexdaa ra'yi baa markaa khilaafsan wamaa wujuubuhu wamaa ay waladii kii wujuubuhu waajibnimadiisu bihi isaga uu ku waajibay lam yejibi waajibi maayo fii ra'yi maalikin maalik ra'yigiisa iyo wa kulli madhabin iyo ra'yiga markaysagaa madhab kastaba waxau inoo tilmaamayaa yacni waajibkii muqayadkaa wixii la odhan jiray yacni wixii waajibnimadiisu ay ku xidhan tahay lama odhanayo qofku waa inaad la timaadaa si uu kuugu waajibo la odhan maayo yacni waxaa la kaalay si uu kugu waajibo waajibkaasi la odhan maayo sababtaan loo odhanaynina waxay tahay marka hore markaysagaa qofka laguma kellifin inuu waajib markaa isku inuu shay isku waajibiyo oo isu sababo taa laguma kellifin laakiin wixii ku waajibay inuu la yimaadaa lagu kellifay inuu wixii ku waajibay inuu la yimaado ayaa lagu kellifay marka culammadu waajib mutlaq iyo waajib muqayad ay kala cabiraan khulaas ahaana waxaa looga jeedaa uun waajibkii dimmada ku sugnaadee kugu waajibka ahaa isaga waxa weeye wixii sababa ama shuruuda ee u baahan yahay xasilintaad xasilinaysa waajigii gudashada aad gudanaysa yacni markaa uu u baahan yahay oo aanad si kale u samayn karayn inaad la timaadaa waajiba weyne laakiin waajibkii aan weli korkaaga fuurin lama odhanayo siuu waajibkaasi kuu fuuro oo kugu waajibo waa inaad markaa yacni adigu la timaadaa sababtu kuugu waajibi lahaa yacni markaa sidaas iyadaa la odhan maayo markaa iطlaaqa iyo muqayadkuna waa arrin nisbi ah waajib sidiisaba wada mutlaqa ah iyo waajib sidiisaba wada muqayada lasoo heli maayo mid walba marka la eegayo yacni nisbada mid kale marka loo eegayo ama mutlaq u yahay ama muqayad u yahay waxaa suurtoobi karta salaadoo kale waxay ka mid tahay waajibka mutlaqaa looloo loo misaaliyaa wuxuu noqon karaa waajib muqayad ah oo siduu noqon karaa dadkii aanu waajibkaasi kuba sugnaanin sida carruurtii yaryarayda aan weli qaan gaadhin nisbadooda waajib dimadiisa dimadooda ku sugnaaday maaha inay tukadaan lama odhanayo carruuray waa inaad qaan gaadhaan si waajibka salaadu uu idiin fuuro waa inaad qaan gaadhaan la odhan maayo marka horebana wax daaqadiisa ku jira maaha wadawqu shartun lilwujuubi yucrafu in kaana bilmuxaali laa yukallif marka waxaa weeye marka horena daaqadooda iyo awooddooda wax kuwax ku jira ma aha marka waana shardu wujuube shardu sixa ma aha mar hadduu shardu wujuub yahay lama odhanayo shardu wujuubka waa inaad xasilisaa si uu waajibkaasi kuu fuuro kii waalaa la odhan maayo waa inaad caqli yeelataa si ay kugu waajibto takaaliifta iyo salaada iyo si ay kugu waajibto la odhan maayo waayo caqligu wuxuu u yahay shardigu wujuubka u yahaye sixada markaysaga yani markaa uma aha shardu sixa keliya ma aha ee shardu wujuub weeye shardu sixa keliya ma aha oo waajibnimo ku sugnaataa ku asaxaysa macnaheedu ma aha waajibnimadani qofka waalan maba saaraba a waxaana kumaba waajib ahaa ilaa uu caqli yeesho waajib ku noqon maayo marka waxaa weeye waa arrin nisbiya yacni arrinka iطlaaqa iyo taqyiidku marka waajib keliya wuxuu noqon karaa marka si laga eegana waajib mutlaqa marka si kale laga eegana waajib muqayada ayuu noqon karaa khulaasadu hadalku wuxuu isugu ururayaa uun waajibkii dimadaada saaran ee adiga kugu waajibay xasilinta aad xasilinaysaa wuxuu u baahan yahay shuruud iyo asbaaba waa inaad la timaadaa ee qudradaada ku jira ee qudradaada ku jira waajibkii dimadaada weli aan fuulin lama odhanayo waa inaad markaa asbaabtii kugu waajibin lahayd waa inaad la timaadaa taas cidi kuguma klifin khulaasadu waa intaaso marka culammadoo dhanna ra'yigaa waa isla ogol yihiin waxaan markaa yani shaygii markaa waajibnimadu isaga ku xidhan tahay inaad la timaadaa inaad markaysagaa inay kugu waajibahay wamaa wujuubuhu waladii kii wujuubuhu waajibnimadiisu bihi uu ku waajibaa yani isaga ay ku xidhan tahay waajibnimadiisaasi lam yajibi waajibi maayo yani kaasi fii ra'yi maalikin maalik ra'yigiisa iyo wakulli madhabin iyo wa ra'yi kulli madhabin iyo madhab kasta markaa ra'yigeeda yani waajibi maayo famaa bihi tarkulmuxarami yaraa wujuuba tarkihi jamiicu man dara famaa ay faladii kii tarkulmuxarami xaaraan in laga tagaa bihi isaga ay ku xidhan tahay yaraa waa markaa arkayaa jamiicu man daraa dhammaan cidda wax garanaysa wujuuba tarkihi tegista laga tagaa inay waajib tahay waa garanaya wasawiyanna sin buu ku yidhi bayna jahlin jahli waxaad sintaa garasho la'aan oo laxiqa soo haleeshay bacda tacayuni markuu cayinmay oo la gartay dabadeed jahligii garashawaagii dib ka yimid iyo wamaa qad sabaqa iyo kii hormaray jahligii hormaray ee aqoon la garanaya aynay ka horraynin labadana waxaad tidhahdaa waa isku midoo farqi ma kala laha dheh masalada wuxuu inoo tilmaamayaa qaacidadaas yani ku saabsan ma laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun qaacido kale oo marka iyaduna muqaabil u ah oo ku saabsan xagga xaaraanta qaacidadaasi waxay tahay yani maa laa yatimu tarku lxaraami ilaa bihi fatarkuhu waajibun maa laa yatimu tarku lxaraami ilaa bihi fatarkuhu waajibun wixii xaaraan in laga tagaa aynay suuroobeyn yatimu hadda waxaa looga jeedaa tamaamka laga waxaa laga tilmaamayaa wujuud wixii markaa xaaraan in laga tagaa aynay suuroobaynin mooyaane in isaga laga tago tegista laga tagaa waxay noqonaysaa waajib samaynta la sameeyaana waxay noqonaysaa in waxa weeye xaaraantii lagu dhacay ayay noqonaysaa marka sidaas aawadeed si aan xaaraanta lagu dhicin waa in la yidhaahdaa tegista laga tegayo ayaa waajib ah qaacidada noocaasana sheikhu waxau inoo tilmaamay ahlucilmigu inay isku waafaqsan yihiin oo khilaafkii qaacidada hore ku sugnaa inaanu tan ku sugnayn ee qaacidadani ay tahay qaacido la ysku waafaqsan yahay wuxuu saa ku tilmaamay yaraa wujuuba tarkihi jamiicu man dara dhammaan cidda wax garanaysa oo dhan ayaa in markaa tegista laga taga inay waajib tahay yacni markaa og haddaba markuu sidaa inoo sheegay ayuu tusaalu inoo tusaaleeyey tusaalahaasi waxa weeye yani waxa weeye tusaale yani ma sheegin mas'ala ayuu tilmaamay inayna farqi ka lahayn tusaaluhu wuxuu yahay qof baa wuxuu kala garan waayey laba neef baa midna sanam loo gowracay midna ilaahay dartii baa loo gowracay markaase hadhow waxaa la kala sixi waayey waa tii sanamka loo gowracay teebay ahayd si laysaga ilaaliyo tii ilaahay loo gowracay ee magaca ilaahay lagu gowracayna teebay ahayd si loo cuno tii baa la kala sixi waayey war tanay ahayd iyo tanay ahayd waa la kala saari waayey labadaba bakti weeyaan ha laga dheeraado labaduba xaaraan weeye mid waxa weeye in markaa sanam loo gowracay xaaraan ku noqotay midna waxay xaaraan ku noqotay bicillati alishtibaahi ekaanshaha ay u ekaantee laga garan waayey bay xaaraanta kalena ku noqotay yacni jamaahiirtu saasay qabaan qolyaha xanaabilada xoogaa khilaaf yar muujiyey oo waxay yidhaahdeen maye waxaa markaa anagu odhan mayno labaduba waa xaaraane mid baa xaaraana laakiin labadaba in laga gacan haysto midnaba aan la cunin baa waajiba bay yidhaahdeen laakiin kuma ilaaqayno inay labaduba xaaraan yihiin ee waxa weeye labada midunbaa xaaraana bay markaa yidhaahdeen qolyaha xanaabiladaas sidaas yadaa yidhi laakiin waxa weeye yani xaaraan ma aha iyo waxa weeye waajib waxaa in la yska daayo laba shay iswaafaqaya ma aha culammadu waxay yidhahdaan tanaaqud ba arrinkaa ku jira marka sidaas aawadeed culammadu waa radiyeenoo waxay ku tilmaameen sawaabku inuu yahay culammadu jamaahiirtu siday ku tagtay oo ah labadaba in laga dheeraado inay xaaraan tahay midna asaalatan bay xaaraan u tahay midna waxay xaaraan midna caaridka ku soo darriya ishtibaaha bay xaaraan ku noqotay sidaas iyadaabay markaa yidhaahdeen waxaanay markaa noqonaysaa yani markaa alxalaalu bayin waalxaraamu bayin wa baynahumaa umuurun mushtabihaatun laa yaclamuhuna kaiirun min annaas yani waxa weeye xadiidkaas waa tii laynoogu tilmaamayey yani waxyaalaha mushtabihaadka ah yani in laga dheeraado oo waxa weeye yani markaa laga fogaado waa tii laynoo tilmaamay markaa xaaraantii in la iska ilaaliyaa ma suurowdo mooyaane labadaba in laga fogaado oo waxaa dhici karta haddaad iska malamalayso oo mid aad malaha u badiso dabe taa iska cunto tanaad cuntay lafteedu inay tahay tii baktiga ahayde sanamka loo gowracay markaa maadaama yacni ay dhici karto inay sidaas noqoto oo tii xalaasha ahaydna intaad ka tagto asal ahaan xaalaasha u ahayd tii xaaraanta markaa ahayd ee loo asalnimada xaaraanta u ahaydna ay dhici karto inaad yadiiba ku beeganto waajib waxa noqonaya labadaba inaad ka dheeraato ayaa waajib noqonaya tusaale waa kaa tusaale labaad haddaynu misaalino nin baa wuxuu kala garan waayey dumarkii maxaarimta u ahaa yacni mid ah iyo qof dumar oo kale u kala garan waayey war tolow tii markaa islaantii heblaayo ee markaa khayrka qabtaydii wada nuujisay waa xawleynkiibuu ka yaraa markaa islaam baa nuujisay aan hooyadii ahayn islaantaasaa markaysagaa yacni dad kalena way jaqsiisay oo dumar kalena waa nuujisay iyagoo yaryaroo caydi ah hadhow wuu kala garan waayo tii markaa naaska a wada jaqdeen ma tanay ahayd mise tanay ahayd wuu kala sixi waayey maxaarimtiisibaa mid kale kaga qaldantay labadaas inuu labadaba ka dheeraada waajib bay ku tahay mar haddaynay suurtoobi karayna xaaraantii inuu iska ilaaliyo inuu ka wada dheeraado mooyaane sidaas iyada a weeyaan marka ahlucilmiguna saasay u misaaliyaan taasi lehe qof dumar oo uu qabay ayaa waxay kaga qaldantay mid ajnabi ah qof dumar oo loo meheriyey mala haddii de markaa muddo ay wada joogaan waa garan lahaaye qof dumaroo loo meheriyey oo meherun u xalaaleeyey ayuu wuxuu garan waayey war tii talow meherku kuu xalaaleeyey ma tanay ahayd saasi lehe qof dumaroo uu qabay ayaa waxay kaga qaldantay mid ajnabi ah qof dumaroo loo meheriyey mala haddii de markaa muddo ay wada joogaan waa garan lahaaye qof dumaroo loo meheriyey oo meherun u xalaaleeyey ayuu wuxuu garan waayey war tii talow meherku kuu xalaaleeyey ma tanay ahayd ma tanay ahayd dabad waa kala sixi waaye caqdigu maheblaayu ku dhacay maheblaayu ku dhacay taxari in la sameeyo ma ahoo la yidhaahdo markaysagaa mid baa la baktiyaa nasiibinaya ama la malamalaynaya waa in labadaba laga wada dheeraadaa wey maa laa yatimu tarku lxaraami ilaa bihi fatarkuhu waajibun qaacidada noocaasa ayaa ku dareeraysa sidaas iyadaa weeye qaacidadaas dadka qaarkood baa nawcan maa cuskada oo nimanka dadku ay u yaqaaniin alhijra waatakfiir ay u yaqaaniin ee dadka aan la tukanin waxay gawra gowracaanna aan cunin waxay ictiqaadkooda haysta mooye cid kalena aan ka guursan qaacidada nowcan maa waa cuskadaan waxay u cuskadaanoo waxay yidhaahdaan dadkan markaa waxa weeye waxa ka mida qaar murtadiin oo shareecadii ka baxay iyo qaar muslimiinay isugu dhex jiraan marka waxaanu kala garan weynay dabaa'ixdii baanu kala garan weynay ma waxa weeye kuwii murtadiintu gowraceen baa ee gaaladu gowracday mise waxa weeye waa kuwii yacni markaa muslimiintu gowraceen mar haddii la kala sixi waayo qaacidanba qaacidadan baa ku rumoobayso maa laa yatimu tarku lxaraami ilaa bihi fatarkuhu waajibun marka wax alla waxay gowracaan waa in laga dheeraadaa sidaas yadaa bay yidhaahdaan qaacidadaasay nowcan maa cuskadaan oo marka lagala hadlo maxaa markaa yani waxa dadku gowracaan u cuni weydeen yacni maxaa dadkao dhan miyaa gaalaysiinaysaan oo xoogaa markaysagaa ay kana yara gagabadaan ama ay yacni markaa xoogaa yacni mujaamalo ay ka sameeyaan dadka inay wada gaalaysiinayaan iyo wax la midana oo markaa dadka qaar ay ka tawaqufayaan baa jira qaarna waxa weeye sidooday u gaalaysiinayaan nooc kastaba waa leeyihin markaa ta noocaas ah jawaabteedu waxay tahay qaacidadan waxay ku saabsan tahay oo culammadu ay sheegeen waa xaalka markaa ay yar tahay oo wax maxsuura oo kooban la kala garan waayo laakiin wax maxsuura haddii ay dhaafto shay maxsuura oo kooban iyo shaygii xaaraanta ah baa la kala garan waayey xaalka noocaasay qaacidadani ku rumoobaysa laakiin xaalka ay noqoto beled iska dhan xaalka noocaasa culammadu waxay tilmaameen qaatibatan in waxa weeye qaacidadani ayna ku rumoobay oo ay noqonayso waxa weeye ninbaa markaa yacni magaalo dhan dumarkeediibu wuxuu ka garan waayey magaaladuna ay weyn tahay ayuu wuxuu ka garan waayey maxaarimtiisii mid ka mid ah culammada wax yidhi ma jiraan wax allo waxa dumarka magaaladaa jooga inuu guursadaa uma bannaana magaaladuna magaalo weyn ay tahay qaryo kabiira ama waxa weeye markaa beled iska dhan buu kala garan waayey ka garan waaye maxaarimtiisii qaarkood marka waxa weeye inuu ka wada dheeraadaa guurkooda yacni ma aha markaysagaa miday waajib ku tahay waa mubaax bay culammadu sheegeen ahlucilmiguna marka waxay tilmaameen arrinkan inuu ku gaar yahay markay maxsuur tahay kutubta usuuliyiintana markaa qaar yani mas'alada qaacidada sheegay misaalada aynu tilmaannay iyo markaa yani asalka qaacidada taqciidka iyo amsilada bes sheegay dabeedna ka baxay oo aan tilmaamin haddii ay fara badato xukunkeedu inuu sidaa ka duwan yahay aan sheegin waa jiraan yani oo uu ka mid yahay waxa weeye yani rawdatu naadirku uu ka mid yahay iyo kutub kale oo markaysagaa la mid a jamcu jawaamica laftiisa saasaan filaya marka waxa weeye calaa kulli xaal qaacidada ahlucilmi badan baa caddeeyey in waktiga ay ku saabsan tahay inay tahay waktiga markaa cadadku uu maxsuur yahay oo kooban yahay ee hadduu cadadku tiro bato oo beled iska dhan ay noqoto ama magaalo weyn ehelkeeda ay noqoto xaalka noocaasa inayna markaysagaa laazim ahayn in laga dheeraadaa yacni sidaas iyadaa marka ayay culammadu u sheegeen culammada sheegay waa badan yihiin waxaa ka mida sheikha shiraazi la yidhahdo abiisxaaqa shiraazi kitaabkiisa lumaca la yidhaahdo ayuu ku sheegaya ha loo raajico wa kadalik waxaa ka mida imaamu nawowi oo hadalladiisa qaarkood ay soo dacal goosteen yacni rasaa'ishooda qaarkoodu ay xarxariiqeen ay ku soo goosteen yacni qayb ka mida hadalkood hadalkiisa meelaba aan yacni ixtimaal gelayn oo sariixa ayuu ku sheegay oo waxa uu ku sheegay majmuuca sharxulmuhadabka ayuu ku sheegay cadadku haddaanu maxsuur ahayn yacni in marka waxa weeye qaacidadani ayna ku rumoobin oo rawdatu naadirku ku sheegay bal ee wuxuu tilmaamay haddii ay cadadku farabato oo aanu maxsuur noqon ee qaryo kabiira ay noqoto iyo beled iska dhan bilaa khilaafin inay bannaanaanayso bilaa khilaafin inay bannaanaanayso wax khilaafi aanu ku sugnayn ayuu imaamu nawowigay cuskanayeen laftiisii sheegay waxaa ka mid a ibnu taymiya oo hadallada markaa qaarkood oo maqaamkan aan ku saabsanayn ay soo qaateen oo ay markaa dooneen maqaamkan inay usoo cuskadaan ayaa markaa isaguna sidaas u tilmaamay oo u kala saaray waxaa ka mid a ibnu rajab oo kitaabkiisa la yidhaahdo markaa qawaacidka ayuu ku sheegay suyuudi baa ka mid a ashbaha wanadaa'irku ku sheegay waxaa ka mid a waxa weeye zubadkaa ka mid oo nadmiga ayuu ku sheegay shuruuxdiisaa ka mid oo iyaguna saas si la-eg bay u sheegeen waxaa ka mida markaa cimraani baa ka mid oo bayaanku ku sheegay waxaa ka mida markaa ibnu qudaama ka mid oo muqnigu ku sheegay yacni culammada markaa sidaas sheegtay aad iyo aad bay u badan yihiin waxaana markaysaga waxaan arrinkaas ka qoray labaatan masder in ka badan ama labaatan kitaab in ka badan yacni nuquul ay sidaas iyadaa culammadu isugu waafiqayaan bale ay qaarkood tasriixinayaan inay bilaa khilaafin ay tahay marka cadadku maxsuur noqon waayo ee ay noqoto wax fara badan ama beled iska dhan ama qarya kabiir ah markay noqoto qaarkood khilaaf la'aanteed ay kusoo naqlinayaan marka sidaas aawadeed qaacidadani wax cuskasho ah yacni markaa uma laha mar haddii waxa weeye la odhanayo bacdi yacni ka mida yacni dad markaa bacdi ka mida dadka wax gowraca ayaa murtadiin ah oo maadaama ay murtadiin yihiin oo aynu kala garan weynay waa in laga wada dheeraadaa culammadu waxay sheegeen markaysagaa daahirku inuu yahay yacni beledku hadduu muslimiin u badan yahay in markaa sideeda lagu soconayo oo aynay cibro markaysagaa yeelanaynin yacni markaa cadadka yar ee markaysagaa ku dhex jira aynay markaysagaa cibro yeelanaynin oo ay noqonayso yacni markaa xaal yacni mubaaxay tahay waayo diinta wax xaraji yacni markaa kuma jiraan wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj markaa sidaas aawadeed qaacidadani wax cuskashaa uma laha ama hadday ka murmaan arrinka ku saabsan dadka markaa beledka markaa jooga badankoodu waa muslimiin taasi waxa weeye waxay u baahan tahay jawaab kale markaa maqaamkuna markaa ma saamaxayo sidaas aawadeed iyada markaa halkaas yani waa iska ajilayna mas'aladaas waxa uu sheikhu markaa yidhi wasawiyanna bayna jahlin laxiqaa bacda tacayunu wuxuu ka tilmaamayaa labadan markaa shay haddii mid markii hore la garanayey iyo haddii aan midba markii hore la garanaynin garasho la'aanta hadduu markii horeba iska ahaa iyo haddii mid markii hore inta la garanayay dabadeedna la ilaaway oo dib laga kala garan waayey farqi ma kala laha farqi ma kala laha markii hore waxaa la kala garanayay tan markaa mayitadee dhimatay iyo tan markaa mudakaadkee la gowracay waa la kala garanayay markii dambea la kala ilaaway amaba waa la jiidjiidoo dad baa isku mulaaqay laakiin markii hore waa la kala saxayay iyo markii horeba lama kala garanayno yacni wax la kala garanayo ma ahayn oo gabadhaa maxramka u ah markii horeba muu aqoonin waa loo sheegay un marka waxa weeye wax farqiya ma kala laha buliyi famaa bihi tarkulmuxarami famaa ay faladii kii tarkulmuxarami xaaraan in laga tagaa bihi isaga ay ku xidhan tahay yaraa waa arkaa wujuuba tarkihi tegista laga tagaa inay waajib tahay jamiicu man kii dhammaantiibaa arka daraa wax garanaya yani dhammaantood sidaasay arkaan wasawiyanna sin buu ku idhi bayna jahlin jahli baad sintaa jahligaas oo laxiqa markaa soo haleelay bacda tacayuni markii la cayimee la gartay dabadeed shay markii hore loo garanayo o markii dambe dib laga garan waayo laga jaahil noqday ama la ilaaway iyo wamaa qad sabaqa wixii markaa garasho la'aantiisu horeba ay u hormartay oo aan ogaal ka horraynin aynu ognahay labadaas waxaad tidhahdaa waa isku xukumo ha kala qaadi hal yajibu tanjiizu fi tamakuni aw muطlaqu tamkiini duu tacayuni hal yajibu waajib ma yahay attanjiizu fulitaan fi tamakuni markaa awoodda fulitaan inuu ku sugan yahay yani waajib ma tahay aw muطlaqu tamkiini mise inuun markaa awooda in la helo walow markaa naajis bayaanu ahaan awooddaasi oo mid xaadiraba yaynay ahaane duu tacayuni ayaa markaa yani yani tacyiin u saaxiiba oo garasho u saaxiiba mayadaa caynoobaysa mise waxaa markaa yani waajib ah in markaa furitaan uu ku sugan yahay awoodda bimacnaa qaadirun bilquwati inuu yahay miyaa shardi ah mise qaadirun bilficli ma ficil ahaan inuu awoodaa la shardinayaa mise qaadirun bilqudrati keliya isagoo ah yani takliifku waa ku xidhmi kara calayhi fi takliifi bishayi cudim khilaafun khilaaf oo qad culima la ogaaday fi takliifi wuxuu ku sugnaaday kalifaadda laysku kalifayo bishayi shay laysku kalifayo shaygaasoo cudima la waaye muujibuhu wixii waajibinaya sharcan ay fi sharci sharciga ku waajibinaya yani markaa la waaye calayhi khilaafka lasoo sheegay ku dhismaysa aw yanbanii calayhi ama tanbanii calayhi khilaafkaa lasoo sheegay ee markaa ku saabsan yani markaa awoodda ma inay xaadir tahay baa la shardiyaa oo awood dhammaystiran mise inuun markaa qadar yani qudra ahi inay jirto walow naajisba yaynay ahaaneen ayaa la shardiyaa oo asbaabtii qudradu inay taallo labada waa iyama yani taas buu inoo tilmaamay marka waxaa weeye bicibaara ukhraa waxay noqonaysaa ma waxaa la shardiyaa qaadirun bilficli inuu yahay qudro in takliifka loo shardiyo garanay laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha marka waxaa weeye wuscigan iyo awooddani ma qudro xaadira ahoo asbaabteedii dhammaystiran tahayoo ficilka yadu ku lamaanoo ficilka mar la dhacaysa miya mise awood ficilka ka horrayso qaadirun bilquwati quwo inuu ka awoodo asbaabtii quwo inuu ku awoodo oo bimacnaa waxaa weeye wuxuu ku awoodi lahaa inay diyaar yihiin taasun miyaa la shardiyaa walow naajis bayayna ahaane horuu inoogu soo sheegay wa qaala ina alamra laa yuwajahu ilaa ladaa talabusin muntabihu yacni markaa waxa weeye shiikhuu yidhi waa baraarugsan yahay ayaa wuxuu ku tegey buu yidhi amarku wuxuu markaa mukallafka ku soo jeedsanayaa oo ku soo jihaysanayaa marka uu ficilka mubaasharaynayo inta aanu ficilka baashirinoo gudagelin mukallaf ficilkii kuma aha dabeed ishkaal baa lagu arooriyey horaynu usoo marraye ishkaalkaasoo odhanaya oo xaalkeedu muxuu noqonayaa qofkan aan haddaba la imanaynin waajibaadkii sharciga aan ku qumaynin haddaad tidhahdeen isagoo baashiro mooyaane ficilku ku waajibi maayo macnuhu miyaynay noqonaynin ila waajibaadkii kuma qumine inaan yani umuurahani takaaliiftan inayna kuma waajibinba markaa lafteeda gees kaley ka wareegeenoo waxay yidhaahdeen wuxuu mubaashareeyey markaa qudheeda ficil ficilku mubaashareeyey markuu ka tegey waxa weeye waa tarkiga uu ka tegey shaygii waajibka ahaa tegitaankaa yani markaa uu gudagalay ee baashiray taas yada ah ayay markaysa waxa markaa takliifkii markaa uugu soo jeedsanayay oo takliifkii waajibnimo yaanu ku soo jeedsanay kii taxriimka ahaa buu markaa ku guda jiraayoo saaran salaadda tukada oo waajib ahi waxay markaa iyadu fuuli lahayd oo ku soo jeedsan lahayd markuu salaada gudagalo oo awoodii naajise ay noqoto qaadirun bilficli uu noqdo qudradaasna ficilkay weelisaa markay haddaba ficilkii salaadii uu iska daayey oo uu tukanba waayey aqiimu salaa waajibkeedu kuma soo jihaysane waxa weeye markaa amarku nahyi buu koobsanayaa qowlkaas marka lagu socdo taxriimka markaa ah xaaraantinimaynta ah ay ka xaaraan tahay salaaddii inuu ka tago kaasaa kusoo jihaysan sidaasay markaysagaa dooneen inay ku ishkaal bixiyaan saasay dooneen inay ku ishkaal bixiyaan laakiin waxa weeye sawaabku waxa uu yahay qudradu laba macno in loo isticmaalo si aynu markaa tilmaannay qaarbana mid bay tilmaameen qolyaha ashaacirada badankoodu waxay tilmaameen qudrada markaysaga tawfiiqa looga jeeday ficilka ku lamaan inkastoo abilmacaali khilaafay oo uu markaa tilmaamay qudrada ficilka ka horaysa inay jirto uu isagu tilmaamay oo uu khilaafay markaa sheikhi abixasan uu saas yadaa u khilaafay marka sawaabku waxa weeye culammada markaa odhanaysa labada qudraba waa la sugaya qolyaha muctasiladuna waxay qabaan qudro qudro ficilka ka horaysa ayaa jirta ficilka la jirkiina may ahaan yacni culammada markaysagaa kalena waxay qabaan oo markaa in laba qudro ay jiraan inkastoo laba macno ay ku kala fasireen oo ay yidhaahdeen laba ictibaar bay kala leedahay sida sharxulcaqiidati taxaawiyaba tafsiilkeeda aad ku arki karto oo uu si fiican ugu tafsiilinayo waa qudra waxa weeye asbaabtaa looga jeedaayo waa qudratun bilquwa yacni quwa ahaan inuu ku awooday qudrana waxa weeye waa qudratun bilficli oo markaysa waxaan markaa waa in tawfiiqi xasilo kaa tawfiiqu inuu xasilaa ficilka la jirkii buu ahaaday kaa asbaabtii inay xaadir tahayna waa qaadirun bilquwati weeyaano yacni waxa ay tahay ficilka waa ka horraysaayo waa taka takaaliifta ku xidhan tahay marka sidaas aawadeed saas in loo kala qaado ayaa fiican oo sawaabku yahay sidaasna adiladu waa ku kulmaysaa saynu marar horeba markaaynu soo tilmaanay marka hal yajibu tanjiisu fi tamakuni waa qolyuhi odhan jiray marka qudradu waa inay naajiso noqotaay oo qaadirun bilficli waa inuu noqdaa oo in alamra laa yuwajahu ilaa ladaa talabusin muntabihu waa markaa yani ra'yigaas weeye mutlaqu tamyiinku tamkiinkuna waxa weeye waa inuun qudra inay jirto walow naajisaba yaynay ahaanin qaadirun bilquwati hadduu doonaba ha noqdee kaasna markaysa waxaan markaa waxa weeye waa ka takaaliiftu ku xidhan tahay waana ka markaa culamo badani ay markaa sheegeen oo ay markaysa waxaan markaa aada u tafsiiliyeen uuna markaa waxa weye adiladana lagu jamcin karo yacni sawaabkuna marka uu yahay marka waxa weeye mutlaqu tamkiin baa la shardiyaa ee yani markaa lama shardiyo altanjiiz fi tamakun lama shardiyo mas'alada haddaba waxaa ku dhismaysa buuri waxa uu yidhi yani takliifka shay la waayey wixii waajibinayay sharciga yani markaa lagu waayey waxay ku dhismaysaa takliifkaasi markaa yani ma qofkii mawaajib ma ku yaho ma saaran yahay mise ma saara shay baa waxa weeye shardigu ku asixi lahaabaaba maqan qofka waajib ma ku yahay shardigaasi ha maqan yahay waajib ma ku yahay isagoo maqan mise waajibkuma aha cidda tidhi waxaa weeye atanjiis fi tabakun baa la shardiyaa waxay leeyihin waajibkuma aha waayo hadda ma samayn karo sidaasay markaa leeyihin masalada marka uu soo wado ah markaysagaa gaalada furuucda shareecada ma lagu kalifayna masaladaasay ka dhirinirmaysaa oo ay ka sii dhaalanaysa oo cidda odhanaysa awood marka uu markaa awoodo oo naajiso ah baa la shardiyaa waxay leeyihiin gaalada furuucda shareecada laguma kelifayo salaada iyo zakada iyo soomka iyo waxyaalaha muxaramaadka ee sida sinada iyo khamriga iyo umuuraha noocaas oo kale a mukallaf kuma aha ilaa ay islaamaan markay islaamaan dabadeed ayaa markaysaga mukallaf ay ku noqonayaan laakiin haddaynay islaamin mukallaf kuma aha marka umuurahaas laakiin usuusha diinta inay mukallaf ku yihiin waa la isku waafaqsan yahay adilada kitaabka iyo sunnaduna waa inoo sugaysaa yani ahlulmilal oo dhan baana isku waafaqsan wax alla wixii diin markaa lahaa yani kutubtii munazalkaah oo dhan baana markaa tilmaamaya inay mukallaf ku yihiin gaaladu yani markaa iimaanka iyo islaamista ay soo islaamayaan halkaas waxaad yani iska baraarugsananaysaa culamada qaarkood oo usuuliyiinta ka mid ah ayaa waxay yidhahdeen nudqiga shahaadateynka lagu dhawaaqayaa furuucday ka mid tahay yacni iyagoo ku dhisaya ra'yigoodii irjaaga ahaa ku dhisaya ee ku saabsanaa yani nudqiga shahaadateynka lagu dhawaaqaa yacni axkaamtii adduunye inay ku dareerayso qofkay shardi u tahaye ee iimaan ugu dareerayse laakiin iimaanku waa tasdiiqa qalbigoo keliya cid kasta oo qalbiga ilaahay ka rumaysay waa muumin laakiin inagu garashadaynu garanaynaa axkaamtii iimaan ku xidhnayd aynu ku dareerinaynaa waxay ku xidhan tahay inuu ku dhawaaqo ee iimaankiyadu ma ahee shardi bay u tahay ra'yiga noocaasoo waa ra'yiga murji'adu ay qabaan oo weliba markaysagaa kuwooda markaysaga waxaad markaa murji'ada kuwooda qulaada aba sidaas qaba ee talax tagtay ayaa sidaas yadaa qaba ra'yigaas markaa ha dhegaysan nudqiga shahaadada culammada markaa culamo badan baa soo naqliyay itifaaq muslimiintu ay isku waafaqsanaayeen intaan khilaafka murji'a soo bixin in nudqiga shahaadateynku la'aantii iimaan inaanu asaxayn laa fi dunya walaa fi laakhira yani midnaba inaanu asaxayn waana sida markaa nusuusta adilada kitaabka iyo sunnadu ay inoo faa'ideynayso yani sida ay inoo faa'ideynayso haddii nudqiga shahaadateynku aan markaa yani axkaamta adduunyao keliya uu shardi u yahay ee tasdiiqa qalbigu uu kaafi yahay abu aalib baa naarta ka badbaadi lahaa oo waxa weeye qalbiga waa ka rumaysna qalbiga waa ka rumaysna fircawn baa badbaadi lahaa oo qalbigiisu waa yaqiinsaday wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum laqad calimta ma anzla haulaaءi ilaa rabu الsamaawaati walardi basaa'ira wainii la adunuka ya fircawnu mahbuura yani marka abu aalib walaqad calimtu biana diina muxamadi min khayri adyaani bariyati diina falawla almalaamata aw xidaaru masabatin lawajadtanii bidaka samxan mubiina buu marka wuxuu tilmaamayay muxamed inuu run sheegayo oo uu nebi yahay saasuu tilmaamayey kumana islaamin aakhirana ma anfacayso mutasawifada qaarkood baa yidhi aakhiro waa anfacaysaayo muumin buu ilahay agtiisa ka yahay laakiin warka noocaasi waxa weeye war baaila weeye waxaanu ka hor imanayaa axaadiista saxiixa ah iyo dawaahirta aayaadka qur'aanka waayo waxaa kusoo degtay markuu nebiga rumayn waayey yani inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa marka calaa kulli xaal warkaa odhanaya waxa weeye nudqiga shahaadataynku furuucduu ka mid yahayna ha dhegaysan nebigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam yukraju min annaari man qaala laa ilaha illa allah wa fii qalbihi midqaalu daratin min iimaan yani saasuu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam marka laabudda waa in nudqiga shahaadataynku waa inuu xasilo yani daruuri bay u tahay iimaanka selafkuna waxay ku ijmaaceen iimaanku inuu yahay yani qowl iyo camal oo waxa weeye qowlku dee iimaankii in la yidhahdo qowlkii lisaankaa laga saaraya wax suuroobi kara maaha wax suuroobi kara yani ma aha marka calaa kulli xaal warkaasna yani markaa ha dhegaysan odhanaya waxa weeye nudqiga shahaadateynka lagu dhawaaqayaa furuucday ka mid tahay ee usuusha kama mid aha oo kutubta usuuliyiinta qaarkood qorayaan maqaamkan markay marayaan hal yajibu waajib ma yahay atanjiisu fulitaan fi tamakuni yani markaa qudrada gudaheeda markaa fulitaan inuu ku sugan yahay shari waajib ma tahay aw muطlaqu tamkiini mise inuun markaa awooda in la helo duu tacayuni waa mid tacyin u saaxiiboo iyadu waajibaysa yani markaa walow naajisaba yayna ahaane qaadirun bilquwati hadduu doonaba ha noqde khilaafun khilaaf oo qad culima la ogaaday fi takliifi kiibuu ku sugnaaday takliifkiibuu ku sugnaaday bishay shay laysku kelifay shaygaasoo cudima la waayey muujibuhu wixii waajibinayey sharcan yani marka ay fi sharci sharciga gudihiisa markaysaga wixii ku waajibinayey la waayey calayhi ay markaa yanbani calayhi khilaafka masalada lasoo sheego ku dhisan yahay falkhulfu khilaaf oo fi sixati markaa asaxaadda ku saabsan uu asaxayo takliifku iyo walwuquuci dhicitaan markaysa waxan markaa uu dhaco takliifku yani ku saabsan liamri man kafara wuxuu u sugnaaday arrinka kii kafara gaaloobay bilfuruuci furuucda ka gaaloobay haalisuhaa aqwaashakeeda saddexeeya alwuquucu waa dhicitaan fi nahyi yani markaysa waxa takliifkaasi u dhacay ay wuquucu takliifi baa macnuhu dhacaya wuquucuhu markaasaa dabeedna alla geliya la iska jaray damiirkii yani marka alwuquucu ay wuquucuhu wuquucu takliifi takliif inuu dhacay weeye fi nahyi nahyiga gudihiisa inuu ku dhacay oo gaalada wixii manhiyaad ah ee shareecadu xaaraantinimaysay waxaa mukallaf bay ku yihiin laakiin wixii awaamir ah ee markaa asalka diinta ka hadhan yani markaa mukallafkuma aha ilaa ay islaamayaan yuraddu waxaa lagu radinayaa markuu qowlkaana soo naqliyey ayuu sheikhu tacqiib isla daba taagay wuxuu yihi yuraddu waa la radinayaa bimaa ay biladii kiibaa lagu radinayaa iftiqaaruhu baahnaantiisa ila alqasdi qasdi uu u baahan yahay infaqada uu weysmay ee la waayey wa qiila waxaa la yidhi fi lmurtadi yani marka ay huwa markaa takliifku fi lmurtadi murtadkuu ku sugan yahay ama awaamir ha noqde ama nawaahi ha noqde fatacdiibu markaa cadaabista iyo wataysiiru markaa yani fududaynta iyo watargiibu jeclaysiintu calayhi markaysaga yani khilaafkaasay markaa ku dhisan tahay waxa uu halkana inoo tilmaamayaa masalada ku saabsan gaaladu mukallaf ma ku yihiin furuucda shareecada furuucda shareecadana waxaa laga tilmaamaya wixii iimaanka ilaahay la rumaynayo iyo islaamista lasoo islaamayo wixii aan ahayn sharaa'icda markaysa waxaan markaa yani sharaa'icda kale ahaaday tafaasiilu sharaa'ic ahaaday sida muxaramaadka markaa zinada iyo ribada iyo yani khamriga lacaba iyo beenta iyo namiimada iyo waxyaalaha in laga fogaado iyo sida in markaa lala yimaado salaada iyo zakada iyo soomka iyo xajka iyo runta iyo yani waxyaalaha noocaasa lala yimaado silatu arxaamka iyo umuuraha noocaasa si lala yimaado mukallaf ma ku yihin mise kuma ah khilaaf baa ku sugan waxaana markaysagaa lasoo naqliyaa ilaa shan qowl culamada qaarkoodna waaba kasii badiyaan waxaa marka uu tilmaamayaa isagu waxa uu tilmaamayaa dhowr qowl buu ishaaraya dhowrka qowlka qowlka koowaad waxa weeye waa in la yidhaahdo mukallaf bay ku yihiin qowlka labaadna waxa weeye waa in la yidhaahdo maya mukallafku ma aha qowlka saddexaadna waa in la yidhaaha wixii maniyaaday mukallaf ku yihiina wixii awaamir a mukallaf kuma aha haaliuha markuu ku yihi labada qowl qawlka saddexaad wuxuu noqonayaa tafsiil marka labadii qawle hore waa qowl ilaaqan u diidaya iyo qowl ilaaqan u sugaya labadaas markaa qowl wey qowl waxa uu leeyahay mukallaf bay ku yihiin furuucda shareecada iyagaan islaamin ayay mukallaf ku yihiin qawlna wuxuu leeyahay maya mukallaf kuma aha furuucda shareecada ilaa ay islaamaan qowl kale wuxuu leeyahay maya kala qaado ma maniyaad mise awaamir wixii maniyaada mukallaf bay ku yihiin waayo niye uma baahna wixii awaamira mukallaf kuma aha a wixii awaamira mukallaf uma waayo niyay u baahantay niyadiina iimaan bay u baahantay sidaas aawadeed kama ansaxayso qowl kale wuxuu leeyahay maya kaafirkii asliga ahaa qowlka afraad gaalkii asliga ahaa iyo murtadkaa la kala qaado kii waxa weeye markaa murtadka ahaa isagu mukallafku ku yahay awaamir iyo nawaahiba kii laakiin asli kaafirkii asliga ahaa ee kufrigiisu asli u ahaa kaasi isagu mukallaf kuma aha kaasi isagu mukallaf yani markaa kuma aha sababtuna waxay tahay kaafirkan murtadkaa isaga tadyiiq baa lagu samaynaya umuuraha waa lagu adkaynaya saas aawadeed salaadihii markaa ka tegay waktigaas waa in qadaheedii la amro ayaa ka dhalanaysa furuucda ku dhismaysa ayay ka mid tahay laakiin gaalkii kale hadda soo islaamay lama odhanayo war salaadihii markaad gaalka ahayd yani markaa kugu waajibka ahaa la kaalayo qaleel lagu odhan maayo qolana ma odhanayso qolada odhanaysa markaa mukallaf uu ku ahayo qolada odhanaysa kuma ahayd qolana ma odhanayso salaadaha inaad qallaysaa laga doonaya waayo taysiir islaamkii loo fudeeyaa la doonaya shareecadii baa markaysagaa loo fudaynaya haddii la yidhahdo markaysagaa gaalka cimrigaagii waxaad soo samayn jirtay yani marka waxa weeye salaad ka tegitaana waa inaad hadda qallaysaa oad qadaa la timaadaa oo takaaliiftu markaana waa ku saaray waxa markaysaga ay noqonaysaa inay cusri ku noqoto shareecadii markaysaga a markaa dee aanu yani kuga soo dhiirin aanu iduu soo islaama kusoo dhiirin qawlka shanaad shiiku ma sheegina waxay yidhaahdeen jihaadki iyo umuuraha kalaa la kala qaaday wixii jihaada mukallafkuma aha bay yidhahdeen bacdi culamada kamid a yidhi laakiin wixii jihaad aan ahayna furuucda shareecaha mukallafku ku yahay oo maxaa jihaadka uga reebteen ila daliil gaara uma haystaan yacni marka waxa weeye waxaanu jihaadka uga reebnay naftiisa dee inuu dilaa waajib kuma aha a oo ila gaala lala dagaalamaya isagii baa gaal ah isagii baa gaal ah dilaya gaalada la dagaalan dee waxa weeye markaysa a markaa qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaar soo ma ahayn dee inuu isagu iskaga bilaabo soo noqon mayso markaa dee waxa weeye iyada mukallaf kuma aha wixii jihaada laakiin waxa weeye wixii kale markaa sharaaicda ku saabsan mukallaf u kuyi qowl kaloo lixaad waxay yidhahdeen waaba ka tawaqufayna marka adigu aqwaashaas ayaa ku jiray zarkashigu waxaan filayaa inuu baxrulmuxiidka gaadhsiinaya ilaa sideed qowl inuu gaadhsiinaya aan filaya calaa kulli xaal muctamadku waxa weeye jamaahiiru ahli cilmi ay qabaan waa inay mukallaf ku yihiin adilayna leedahay waxaana laga daliishanayaa yani aayaadka qur'aankaa qaluu lam nakun min almusaliin ma salakakum fii saqar qaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nuطcimu lmiskiin wakunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wakunaa nukadibu biyawmi اddiin markaa gaalay ahaayeena kuwani ahlulkabaa'ir may ahayn iyagoo ahlulkabaa'ir ayna ahayna gaale ay yihiin baa markaa waxaa la yidhi maxaa ku gasheen saqara waxay ku jawaabeen umuurahay ku galeen inay ka mid tahay inaynay tukan jirin masaakiintana inaynay waxba siin jirin marka furuucdiina in lagu cadaabay tegitaankay ka tageen bay daliil u tahay aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illaahi yani waxaa la mid ah yani aayadda ilahay u yihi aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illaahi zidnaahum cadaaban fawqa alcadaab marka waxa weeye macaasida ay la yimaadeenna cadaab baa loogu kordhinaya macaasidii ay la yimaadeenna cadaab ayaa markaa loogu kordhinaya marka saas aawadeed jamaahiiru ahlicilmi saasay ku tageen culamada qaarkood markay joogaan fii kutub lfiqhi shuruudulwujuubka markay tirinayaan waxay ku daraan islaamnimada oo kutubta fiqiga ee shaaficiyaba haddaad eegto waxa ay qorayaan kitaabu asalaa ama kitaabu siyaam ama kitaabu zakaa markaad marayso waxaa la odhanayaa markaysaga waxaan markaa waxaa loo shardiyaa waajibnimada markaysagaa soomka ama salaadu ay waajibayso yani shuruud takliif oo inuu caaqil yahay oo baaliq yahay oo muslim yahay waxa isweydiin leh oo shaaficiyaduma waxay ka qabtaa yani markaa islaamnimadu shardi wujuub inuu yahay oo furuucda shareecada gaaladu aynay mukallaf ku ahayn ilaa ay islaamaan jawaabtu waa maya ma qabaan sidaas ee kutubulusuul markay joogaan waxay tilmaamaan oo ay arjaxaan in waxa weeye gaaladu mukallaf ay ku yihiin furuucda shareecada lagula khitaabayo iyaga oo gaalo ah sidaasay qabaan haddaba maxay u dhacday markay fii kutubi usuul joogaanna inay shaaficiyadii yidhaahdaan ama fuqahadu inay yidhaahdaan waxa weeye fii kutubi lfiqhi shuruud lwujuubka ay ku daraan islaamnimada markay fii kutubi usuul ay joogaanna inay yidhaahdaan maya waxa weeye gaaladu mukalaf bay ku yihin furuucda shareecada jawaabta ahlucilmiga qaarkood baa doonay inay ka jawaabaan oo nawowi baa ka mid a fakhraddiin araazi baa ka mid a oo waxay yidhaahdeen arrinka marka ay uga jeedaan yani waxa weeye masaladan mukallaf bay ku yihiin waxay sideedaba tahay wuxuu ku odhanayaa imaamu nawowi majmuc majmuuca sharxulmuhadabka ayuu ku odhanaya kitaabu salaa markuu bilaabo oo uu soo maro hadalka odhanaya markaysaa markaa waxaa loo shardiyaa waajibnimada salaada ku waajibaysa inuu muslim yahay halkaasuu ku odhanaya waa la raajici doonaa insha allahu tacala marka wuxuu odhanayaa labada hadal isma khilaafsana buu nawowi odhanaya fakhridiin araazina waa yidhi marba macnay uga jeedeen buu yidhi hadalka culamadu marba macnaha looga jeedaa waxa weeye marka fuqahadu ay leeyihiin shuruudul wujuubka ay ka mid tahay waxaa laga tilmaamaya adduunyada laga dooni maayaa laga tilmaamaya laga dooni maayo adduunyada waxaa looga jeedaa iyagoo gaalo ah oo aan soo islaamin salaadii tukada la odhan maayo oo sooma la odhan maayo zakadii keena waanu idinka qaadanaa waa bixinaynaaye keena markaa la odhan maayo oo iyagoo gaalo ah inay waajibaadkan la yimaadaan laga dalbi maayo markay soo islaamaan dabadeedna inay qalleeyaanna la amri maayo mar haddaan labada xaal midnaba laga doonin oo marka horeba lagu lahaa war islaam oo intaa islaamtaan salaadana tukada oo zakadana bixiya oo soomkana la yimaada sidaa lagu lahaa ee aan lalahayn idinka oo gaalaa islaama idinka oo gaalaa marka waxa weeye salaada tukada aan lagu lahayn idinkaoo gaalaa salaada tukada aan lagu lahayn marka dambey soo islaamaana qalleeya aan lagu odhanaynin waxa ay ku tusinaysaa waxa weeye samaro inaynay ku lahayn mas'aladani axkaamta adduunyo ee waxay marka culamadu uga jeedaan waxay tahay ciqaabta aakhiro yani ma lagu cadaabaya furuucdii shareecada tegitaanka ka tageen mise laguma cadaabayo marka qolyaha yidhi mukallaf kuma ahana laguma cadaabayo furuucdii shareecada tegitaanka ka tageenee gaalnimaday la yimaadeen keliya lagu cadaabaya bay taagan yihiin waa sida nawowi iyo fakhridiin araazi iyo qolyahaas ay u tilmaamayaan qolyaha markaa leh waxa weeye maye furuucda shareecada waa lagu cadaabayaa iyagu waxay leeyihin may mukallaf bay ku ahaayeen samaraday leedahayna waa taas aakhirun bay ku muuqanaysa sidaas bay markaysa waxay markaa ku jamciyeen sharxulkawkab almuniirkuna waa soo raray hadalka nawowi wax tacqiib la yidhaahdana kuma samaynin marka oo saasunbuu usoo naqliyey laakiin culamada qaarkood oo usuuliyiinta ka midabaa hadalkaas ka daba tegay oo yidhi markaysagaa samaro male aakhiro mooyaane arrinka noocaasa aqlab in looga jeedo mooyaane yani markaa inaynay samaro lahayn aakhiro mooyaane markaa wax saxa maaha waayo ma masaa'il badan baa ka dhalanaya culamada saas tilmaamay waxaa ka mida markaysagaa zarkashi baa ka mid a zarkashi waxa uu odhanaya wajamaca alimaamu fakhrudiin araazi wanawawiy wagayruhuma biana muraada alfuqahaai anahu laa yuطaalabu biha fi dunya maca kufrihim faida aslama axaduhum laa yalzamhu qadaءu lmaadi walam yatacaraduu walam yatacaraduu licuqubati alaakhira wamuraadu usuuliyina alciqaabu اlukhrawi ziyaadatan ala ciqaabi